حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsanna khiyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqayno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyeeyo caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaa dhigay qur-aanka iyo sunnaha
الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن xalqadii hore ee barnaamijka waxaan uga soo sheekeennay qayb ka mid ah daawooyinka maadiga ah ee naga saacidaya inaan ku ilaalinno caafimaadkeenna ka hor inta uusan cudurku nagu dhicin innagoo soo gudbinnay qayb ka mid ah qawaacid muhiim ah oo aan kala soo dhex baxnay axaadiista laga wariyey nebigeenna muxamed sala allahu calayhi wasallam waxaana xalqadan iyadana ku soo gudbin doonnaa qayb kale oo muhiim ah oo ku saabsan badqabka caafimaadka insaanka
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم aadaabta cuntada waxaa ka mid ah in qofka uusan cunin cunto kulul arrintaani waxaa ka dhalanaya caafimaad darro waxaana nooga digay diinkeenna imaamu axmed wuxuu musnadkiisa ku soo saaray xadiis ay warinayso asmaa bintu abibakar kaas oo ahaa حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة
asmaa bint abubakar sidiiq radia allaahu canha waxay leedahay markii anigu raashin aan sameeyo oo aan u sameeyo sawjkayga ama qof kastoo cunto aan u samaynayo waxaan sameeyaa waan daboolaa xataa yadhaba fawruh ilaa kuleelkiisii karki saarnaa uu ka dega markaas markaas waxaa odhan jirtay waxaan saa u yeelayaa samictu rasuula allaahi sala allahu calayh wasalama yaquul inahu acdamu lilbaraka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ka maqal isaga oo leh in raashinka layska dejiyo oo layska qaboojiyo ayaa acdamu lilbaraka barakada ugu weyn macnaa barakaa ku jirta xadiidku wuxuu ku soo arooray fii musnadi imaami axmed ayuu ku soo arooray ragga taxqiijiyey kitaabkana waxay yidhaahdeen xadiidun xasan weeyaan sidoo kale waxyaabaha looga baahan yahay qofka inuu ka dheeraado waxaa ka mid ah cunitaanka cuntooyinka kala jaanka ah waxay dhakhaatiirtu sheegeen in isticmaalka hal cunto iyo hal cabitaan ay dhowrayso ruuxa caafimaadkiisa sida ay samayn jireen reer baadiyaha oo kale laakiin casrigan aan noolnahay dhaqankaasi ayaa ah mid baaba'ay maadaama dadka ay ku milmeen xadaaraadku sheega qaarkoodna aysan aqoon u lahayn dabeecadaha afarta ah ee kale ah kulaylka oo lid ku ah qabowga iyo qoyaanka oo lid ku ah qalleelka saxiixaynka waxaa ku soo arooray xadiid uu warinayo saxaabiga jaliilka ah ee cabdulaahi ibnu jacfar radiallaahu canhuma kaasoo uu leeyahay waxaan arkay rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo rudubka ku cunaya qajaar waana maaddo kulul halka qajaarku ay ku jirto maaddo qabow mid kasta oo labadooda ka mid ahneh wuxuu hagaajinayaa kan kale حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقثاء isku soo wada duuboo kuleelka wuxuu celiyaa dhibaatada uu keena qabowga qaleelkuna wuxuu celiyaa dhibaatada qoyaanka mid kasta oo ka mid ah afartan qaybood wax kabeddelkiisa waa mid ka mid ah nuucyada ugu fiican daawada iyo badqabka caafimaadka waxaa sidoo kale arrintaasi soo gudagelaya in la qiimeeyo farqiga u dhexeeya cuntada iyo jirka waxaa laga yaabaa inaysan munaasab isku noqon waxaa dhici karta in waxa u wanaagsan ruuxa caafimaadka qabo ay dhibayso midka xanuunsanaya ruuxa dhallinyarada ahna waxa anfacaya uusan anfacaynin qofka da'da ah xitaa laga yaabo inuu dhibayo waana sidaasoo kale ninka iyo haweenayda ummunaa caa'isha allaah raalli ha ka noqdee waxay xadiidu abuu daa'uud ku soo saaray sunankiisa ay ku leedahay حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا نوح بن يزيد بن سيار حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت ارادت امي ان تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلم اقبل عليها بشيء مما تريد حتى اطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن
araadad ummi hooyada umurumaan weeye waxay doontay an tusaminanii inay maxaa inaaxiso markaasi aan dhiig yeeshoon hilbaysto markii nabiga loo guurugeynahay in la aroosa la doonahay lidukhuuli u gelintayda awgeed bayna isaa ii yeelaysay calaa rasuulilah la ii gelinhayo la dheelminayo gabadh yaroo marka intuu xanuun ku dhacay weliba soo duudsan weyday yay ahayd marka waxay hooyadu dacay marka intay yar naaxiso oo dhigaa dhigaaliso inay marka iyadoo habaysan nabiga u dheelmiso raashin kasto i siisay wax kasto igu samayso waxba kama qaado kuma naaxo waxba iima taro sideeda baan iska ahay tir ilaa ay hooyada i siisay alqithaa'a bocor ama katiid birutabi bay igu siisay rutab curdanka timirta iyo kaas isku sii toro marka ay siinaysay oo marka ku calfinaysay fasamintu markaasaan naaxay oon cayilay ka axsani simani naaxid midda u wanaagsan markaasaan soo duudsada oon dhig yeeshay oo ruux la dhowri kara aan noqday tiri caaisho marka wixii min baab almucaalaja ay ka qaateen culummadu inay bannaan tahay ruuxii nafaqadiisi baa dhammaatay dhiiggiisa in la soo celiyo oo ruux nool laga dhigo lama diidano xadiidkani waxaan ka qaadanaynaa mid ka mid ah qawaacidda caafimaadka waana isku dheelitirka saamiga uu cunayo qofka waxay isticmaaleen waxay garanayeen waxayna heleen natiijo ay doonayeen mid ka mid ah axaadiista ka sugnaatay nebiga sala allahu calayhi wasallam isla markaana aan ka qaadanayno fawaa'idda caafimaadka waa xadiiska ay warinayso umu mundir radiallaahu canha waxayna tidhi حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه من مرض ولنا دوالي معلقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منها وقام علي ياكل منها فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه انك ناقه حتى كف قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا اصب فهو انفع لك
ummulmundir haweenayda la yidhaahdo ayaa waxay leedahay cali iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa gurigeygii soo wada galay cali marka wuxuu damcay dembiil ay ku jirtay rutab ay ku jirtay ama timirta nooca xasiidda ay ku jirtay inuu wax kala baxo ayuu damcay u cuno markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi mah ya caliy innaka naahiqun bukuun mana iska dhaafu kuul cuntadan haddaad xanuun ka soo kacday cuntadanna munaasab oo maaha qofka hadda xanuunka ka soo kacay munaasab oo maaha waxay tidhi markaa haweenaydan umulmundir bintu qays waxay leedahay fa sanactu linnabiyi sala allahu alayh wasalama silqan wa shaciiran faqaala annabiyu sala allahu alayh wasalam licaliyin min haada fa asib fa innahu anfacu laka waxay leedahay kadib intii ay guriga joogeen ayaan rasuulka u sameeyey sala allahu alayh wasalam soor iyo koostaan u sameeyey waa shaciir waa uun sheed raashin waxaa laga sameeyey u markaa weeyaan silqiguna waa qudaartan caleenta ee soo baxda oo weeyaan waa koostadeenna oo kale ama ambaqada la cuno oo kale weeyaan marka raashinkaasaan isugu sameeyey markaan tii u sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali uu yaadhay wuxuu ku yihi tanka dharag buu kudhi ana tan wax kacun buu ku yihi tana adiga ku anfacaysa ninka xanuunka ka soo kaca marka xadiidku u tilmaamaya in cuntooyinka shaciirka iyo qudaarta yaryar laga sameeyey ay uga anfac badan tahay cuntooyinka culculus ay uga anfac badan tahay ibnuqayim raxmatullaahi calayh isagoo xadiidka tacliiqinaya ayaa wuxuu leeyahay waclam ana fii manci annabiyi sala allahu alayh wasalama licaliyin min addawaali wahuwa naahiqun axsanu tadbiir fafi alrutabi khaasatu nawci hiqal cala alma'idda فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بسدده من إزالة بقية المرض وآثاره وليهي الديد مدى وديد رسولكو تمرت الرضب كائن وعنو علي وديدي waxay ku jirta axsan atadbiir ku jirta oo maxay tahay wuxuu leeyahay rudabku nooc culays ayuu leeyahay culayskaasuu leeyahay caloosha markuu galo muxuu uga baahan yahay shaqu uga baahan yahay qofku hadduu xanuun ka soo kacana calooshii waxyaalahay ka shaqaynaysa waxaa ka mid a in cudurka jeermiskii uu ka tegay ay saarto ayaa ka mid a haddii markaa qofku rudabkii uu cuno rudabkiina shaqo uu u baahan yahay jeermiskii cudurka ka hadhayna shaqo uu u baahan yahay calooshii maxay noqonaysaa calool laba shaqo qabanaysa ayay noqonaysaa labadaa shaqana maxay ku noqonayaan culays ayay ku noqonayaan laakiin wuxuu leeyahay maalan markii qudaartan iyo soortan yara fudud ee shiidan la ysku daro way uga anfac badan tahay qofkan xanuun ka soo kacay uga anfac badan tahay oo maxaa yeelay fa inna fii maai shaciir min altabriidi waltakdiya waaltaltiif waaltalyiin wa taqyiwati dabiica maa huwa aslaxu linnaahiq walaa siyamaa idaa tubikha biusuuli silqi fahada min awfaqi alqidaa liman fii macidatihi dacf walaa yatawalladu canhu min alakhlaaqi maa yukhaafu minhu wuxuu leeyahay raashinkan shaciirka markasta muxuu samaynaya biyuu samaynaya soo maa biyuu samaynaayo ee lagu qasaayo ee biyi dhexgelaya ayaa waxaa noqonayaa shay calooshii qaboojiya ayuu noqonaya oo jilciya noqonaya marka haddii lagu sii daro koostadan iyo qudaarta yaryare caleenta iyo la karina lagu sii daro waxay u fududaynaysaa calooshii cudurkii inay saarto ayay u fududaynaysaa istifraaq baa dhacaya istifraaqaasi markuu dhaco ee caloosha ay jilicdo hadhow qofkii jeermiskii caloosha ku jira caloosha waxay wadaa inay bannaanka u saarto mid ka mid ah waxyaabaha qofka ka saacidaya ilaalinta badqabka caafimaadka waa inuu xadidaa kiimiyada uu isticmaalayo sababtoo ah waa mid muhiim u ah caafimaadka sharciga islaamka wuxuu dejiyey qaacido caafimaad oo muhiim ah kaas oo qofkii hergeliya uu ka nabadgelayo cudurrada waxayna dhakhaatiirtu marka ay fiiriyeen qaacidadaasi ku taliyeen inay dhaqangeliyaan dadka rumaysan risaalada nebiga sala allahu calayhi wasallam iyo kuwa aan rumaysnayn intaba tirmidi wuxuu kitaabkiisa ku soo arooriyey xadiid uu warinayo miqdaad ibnu macdikarab radiallaahu canhu wuxuuna yidhi waxaan maqlay rasuulka allah sala allahu calayhi wasallam oo leh ma jiro ina aadame weel uu buuxiyo wax uga shar badan calooshiisa ina aadamow waxaa kugu filan luqaymaad yar oo aad ku toosiso dhabarkaada haddiise laga maarmaan ay noqon weyso saddex meelood meel ka dhig cuntada qaybta kalena cabbitaanka duludka kalena ka dhig hawo ibnu rajab allaah u naxariistee wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira qaacido dhammaystiran oo kulminaysa dhammaan qawaacidda caafimaadka dhakhtarka lagu magacaabo ibnu masaawiyah markii uu xadiiskani ka akhriyey kitaabka ibnu abi khaysamah wuxuu yidhi dadka haddii ay ku dhaqmi lahaayeen hadalkani way ka nabadgeli lahaayeen cudurrada iyo dhibaatooyinka dukaamada iyo farmashiyaasha neh waa laga maarmi lahaa haddaba fawaa'idda aan ka qaadanayno xadiidkani iyo waxa ay ka dhaheen dhakhaatiirta muslimiinta waxaa inoo bidhaaminayaa sheekh casaame abuuyaxya xafidahullah wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagoo waxyaala laisku daaweynaya inoo sheegayo oo ay ka mid tahay qofku inuu kamiyada cuntada ku qaadanaya ay noqoto kamiyo xadidin ay noqoto wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam maa mala'a aadamiyun wicaa'an sharan min batn xasbuka ya bna aadam luqaymaatun yuqimna sulbak fain kaana laabudda fathuluthun طacaamun wathuluthun sharaabun wathuluthun nafas wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam weel la buuxiyo oo ka shar badan calool ma jirto ibni aadamow haddaad caafimaada rabtidna waxaa kugu filan xoogaa luqaymaad xoogaa cantuugaa oo dhowr cantuugaa oo calooshaada soo toosiya dhabarkaagana toosiyaa kugu filan haddaad dayn weydo oo cuntada luqaymaada aad ka cuni weydo caloosha saddex meeloodu qaybi qaybna cunto ku rid qaybna cabitaan ku shub qaybta kalena ka neefso xadiidkaas waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku soo ururiyey daawo oo dhan buu ku soo ururiyey waxyaalaha xadiidka markaa laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah in qofku hadduu cuntada iska yareeyo uu ka helayo manaafic tiro badan uu ka helayo manaaficdaa tirada badan leh uu ka helayo waxaa ka mid ah riqatulqalbi ayaa ka mid ah qalbi jileec qofku hadduu rabo inuu qalbigiisu noqdo qalbi jilecsan oo wacdigii waalada markii loo sheego waciidka lagu dul akhriyo ooye uu noqdo inu cuntada iska yareeyo weeyaan quwatulfahmi qofku markii uu rabo fahmadiisu inay xoogaysato oo ina cuntadiisu ay yar tahay laakiin hadduu qofku cuntada iska buuxiyo maskaxdii shaqayn lahayd waxay ka shaqaynaysaa maanta oo dhan inay cunto ay amartay ka shaqaynaysaa gooru markaa fahamkiisa uu furmaya ale maskaxdii meel kale ayay aaday waxyaala laga faa'iday waxaa ka mid a inkisaaru nafsi ayaa ka mid ah in nafta lagu jebiyo ayaa ka mid ah wa kahratu alakli tuujibu didda dalik ama haddii cuntada la badsado inta cagsigeeda ayuunbaa laga helaa wuxuu leeyahay maruudi raxmatullaahi calayh isagoo ka sheekaynaya imaamu axmed raxmatullaahi calayh wuxuu leeyahay jacala abu cabdillaah yucadimu aljuuca waalfaqr abu cabdilaahi wuxuu fadili jiray ama uu jeclaan jiray faqriga iyo gaajada ayuu jeclaan jiray abu cabdilah axmed xambal wuxuu jeclaan jiray maxay faqriga iyo gaajada ayuu jeclaan jiray markaasaa waxaan ku idhi buuhi yu'jaru rajulu fii tarki shahawaat axmedow qofku waxyaalo uu jecel yahay hadduu ka tago ajar ma ka helaya markaasaa wuxuu uhi wakeyfa laa yu'jar wabnu cumar yaquul maa shabictu mundu arbacati ashhur seen ajar uga helahayn cabdillahi ibni cumar wuxuu leeyahay afar bilood caloosheeda ma buuxinin buu leeyahy marka haddaanu ajar ka helahayni ma cabdillahi baa cuntada ka tegi lahaa buu leeyahy macnaa saxaabada lagaga dayanay macnaa saxaabada lagaga dayanaya markaasaa wuxuu ihi su-aal kalaan weydiiye waxaa ku ihi buu ihi yajidu arajulu min qalbihi riqa wayashbac ninka ma laga yaaba markuu aada u dhergo in qalbi jilec laga helo markaasuu ihi ma ara ma u malaynayo nin dhergey in qalbi jilec laga helaayo u malayn maayo sababtoo ah imaamu shaafici baa ka maqli jiray ashibc yuthqilu albadan wayuziilu alfatina wayajdibu annawm wayadcuf saaxibahu can alcibaada qofku hadduu dhergo jirkiisa ayaa cuslaanaya caqligiisana hoosu dhac ayaa ku yimaada hurdo badanna wuu seexdaa waxaa kaloo qofku ka daciifaa maxay cibaadada ayuu ka daciifa caafimaadka dhan wuxuu ku dhanyahay wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin wuxuu leeyahi ibnuqayim raxmatullahi caleyh sagoo tacliiqin wuxuu leeyahy faarshada cibaadahu ilaa idkhaali maa yuqiimu albadan min alطacaami waasharaab ciwada maa taxallala minhu wuxuu leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inagu hanuuninayaa in jirkeenna aynu gelinno wixii cuntaa wixii caloosha toosinaya ee jirka ku fillaanaya waa inaan noqdaa qadar anfacaya oon ka badnay way noqdaa hadday tahay kamiyada iyo hadday tahay xag kiifiyada la cunaya labadaba waxyaabaha dhibaatada caafimaad ku keena bini'aadamka waxaa ka mid ah in qofka uu isku dhibo hal cunto oo keliya in ruuxa uu isku xabiso hal cunto oo keliya ayaa ah mid dhibaysa dabeecadda ku abuuran basharka nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam oo ah ruuxa aan ku dayanayno afcaashiisa wuxuu ahaa mid naftiisa aan ku kala yeelin hal cunto amba hal cabitaan oo keliya mararka qaar haddii uusan jeclaysan wuu ka cudurdaaran jiray wuxuuna nebigu ahaa mid cuna cuntooyinkay u badan yihiin dadka deegaanka uu ku sugan yahay sida khudaarta khubuska timirta iyo wixii la mid ah sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid aan cunin cuntada haddii aysan naftiisa baahi u haynin tanina waa mid ka mid ah waxyaabaha insaanka u ilaalinaya caafimaadkiisa waxaa jirta aadaab aan ka qaadanayno qaabka nebiga sala allahu calayhi wasallam uu u cuntayn jiray waxaana hadyiga nebiga ka mid ahaa in marka uu cuntada uu jeclaado uu cuni jiray haddii uusan jeclaysanna uu ka cudurdaaran jiray cunitaankeeda bay-adu waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaaska u ah caafimaadka insaanka waxayna hagaageeda uu ka dhigan yahay badqabka bulshada balse bay-ada oo isbeddesha waxay horseedaa caafimaad darro iyo cudurro shaki kuma jiro ahamiyadda ay leedahay in laga taxadaro bay-ada lana ilaaliyo waxay dadka ahlucilmiga ah ay sheegeen in cuquubaadka dunuubta ay ka mid tahay cuntada cabitaanka iyo bay-ada oo hallowda allah subxaanahu wa tacaala sareeye wuxuu yidhi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون balse casrigan aan nool nahay bay-ada ayaa ah mid sumaysan sababo ku aadan bini'aadamka oo aan ihtimaam gooni ah siinin waxaana waxyaabaha bay-ada wasaqeeya ka mid ah warshadaha loo adeegsado nuucyada kala duwan ee farsamada kuwaasoo had iyo jeer hawada ku sii daaya kiimiko fara badan waxay dhakhaatiirtu ku talinayaan inay habboon tahay in ruuxa subixii ka hor inta aysan soo bixin qorraxda uu tago goobaha ay hawadoodu nadiifka tahay si u soo qaato hawo saafi ah waxaana goobahaasi ka mid ah goobaha ay ku badan tahay dhirta waxyaabaha ka qayb qaata badqabka caafimaadka insaanka islamarkaana diinteenna suuban laga xusay waxaa ka mid ah guryaha makaanka uu degan yahay qofka wuxuu qayb muhiim ah uu ka yahay caafimaadkiisa sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudey oo ka mid ah culimmada muslimiinta ayaa inooga warramaya faa'iidada ku jirta in ruuxa uu dego makaan waasic ah iyo nusuusta ku soo aroortay sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo ka warramaysa arrintaasi waxyaalaha runtii caafimaadka ilaaliya cudurradan haddee waxa weye maarata qofka ka ilaaliya waxaa marka ka mid hawada nafteeda aad ugu qayb qaadan meelaha maarata deegaanka iyo bey-ada maxaa yeel dee qofka bey-ada u deganaa hadday noqoto bey-a wasaq badan oo qashin badan oo meel walba dee qurunka u yeelo xagga bakti u yeelo xagga qashin u yeelo xagga waxa weye xafaayad ay taallo xagga waxa weye raashin qurmoon oo qofka dee waxbuu jiidayaa maogta qofka bey-ada waxbuu jiidayaa markaa dee sankaadii afkaagii iyo dee hawadii aad qaadanaysa hawo wasaqaysan hadday noqoto ka war marka waxa waxyaalaha ka qayb qaata caafimaadka walidaalika waxaa la ogsoon yahay nimanka qoreysheed qabla alislaam wa bacdahu kaanuu yursiluuna abnaa'ahum ila albaadiya carruurtooda baadiyahay u jiri maaragtay u diri jireen dhaqankaas dee carabta unbaa taqaan adduunka hadda inta la og yahay hadda ridaaca waxa loo yaqaan nimankaasaa yaqaan carruurta magaalada baadiyaa loo dirayaa baadiyaha sixuu leeyahay waad garanaysaa nabigeennaba xataa calayhi salaatu wasalaam baadiyaa loo diri yaa waxaa weye gabadha xaliimatu sacadiya halkaas waa la wada garanayaa baadiyaha nabigeenna loo diray calayhi salaatu wasalaam ujeeddada waa hadday carruurta inay caafimaad helaan sixo fiican ay helaan hawo fiican ay helaan الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay xalqadan oo ahayd xalqadii toddobaad ee barnaamijkan ugu magacdarnay islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan diiradda ku saarnay ahmiyadda mudnaanta iyo tixgelinta ay diinta islaamka siisay caafimaadka bini'aadamka inshaa allah waxaan xalqada kale diiradda ku saari doonnaa waxyaabaha ka qayb qaadanaya badqabka caafimaadka insaanka islamarkaana ka hortag u ah cudurrada kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه